waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
cilmi faarax webi nin siyaasiya tahay oo dowladihii hore iyo kuwii kumeelgaarhkaaba xilal ka soo qabtay si gaara baarlamaankii carta ayaad ka mid ahayd arrintan baarlamaanka ee haatan murugsan ee mooshinka jawaari laga keenay xaalku hadda halkee marayaa
maxamed madar waa ku salaamay adiga iyo bahda idaacadda s b s iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed inta aanan su-aashaada u gudbin wax yar horta moshinku waa mashruuc qaanuun ah oo ay leeyihiin xildhibaanada dowladaha adduunka la doortaahi laba arrimood unbaana gundhig u ah oo inta badan loo isticmaalaa kow in lagula xisaabtamo madaxda dalka heerarkeeda kala duwan haddii ama gafaf yimaado ama khaladaad yimaado ama loo arko inay howsheeda guda waayeen iyo in lagu hor istaago ama lagu ogolaado xeerar ama qaraaro danta qaranka maslaxadooda ku jirta ama danta qaranka ka soo horjeeda haddii aan usoo gudbo xaaladda hadda su-aashaada ah xaaladda hadda marka meesha ay ku sugan tahay waxa weeye xilligan horta hadda la joogo laba arrimoodba dadka soomaaliyeed ma filanayn in mooshin deg deg oo imaanayo kow iyaga oo dadka soomaaliyeed gacanta ku haysto ama tixgelinayo ballanqaadkii madaxweyne farmaajo xilligii doorashada uu ku jiray oo ahayd inuu ballan qaadayo mar haddii la doorto inuu kaga duwanaa doono madaxdii isaga ka horreysay inaan wax isqabqabsiya aysan imaan doonin qodobkaasu qodob buu ahaa qodobka kaleo aan xilligan loo filayn in xilligan aan mooshin la keenina wuxuu ahay waxa taagneed arrintii d b world oo arrin ahayd runtii dadka soomaaliyeed xooggoodu ama intooda badan ay u arkayeen xadgudub loo geystay dadka soomaaliyeed qaranimadiisii iyo sharaftiisii na horseedi karta in lagu fududeeyo in dalka la gacmo gacmaysto marka go-aankaa isaga ah oo yiilay oo ay ahayd in laga miro dhaliyo ayaa muddo gaaban gudahood waxaa soo ifbaxay mooshin arrintaasuna waxay noqotay waxa ay dadka soomaaliyeed ay filo kari waayaan haddaynu ku soo dhowaano xaaladda dhabtee hadda jirta dhanka ku saabsan mooshinkani mooshinkan dhab ahaantiisu waxayba loo dhigayaa inay tahay baarlamaanka iyo xukuumadda oo is haysta arrintaas sidaad u dhigta adigu baarlamaanka iyo xukuumaddu horta dhanna waxay ka wada karsan yihiin dowladda kumeel gaarka ah oo organkaas guud oo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoorku waa saddexda siiwo aasaaska u ah qarannimada midda labaad de baarlamaanka waxaa ka mid a xubno badan oo golaha wasiirada ku jira oo de dhanna xukuumaddii ka ah dhanna golaha wasiirada ka ah marka lama dhihi karo waa kala miirmayaan ama waa kala soocmayaan oo mar walba waxaad moodaa laakiin hadalhayntaasu aaday u badan tahay runtii laakiin laakiin aan kuugu daray waxaa waxaa la sheegayaa ina in ay jirto in baarlamaanka haatan qaybta ka soo horjeeda ama jawaari hadda ku wada mooshinkan inay u soo qaadeen hawshan sababo la xidhiira in la dareemay ama ay jirtay mooshin kale oo isaguna hoosta ka socday oo ka dhana ra-iisul wasaare cali khayre
arrintaasu runtii taxgeynteeday leedahay sida aan la soconno ama xogaha aan helaynaa waxay noo sheegayaan muddadii sanadka aheedoo la wada jirayba dusha sare dadka soomaalidu waxay ka arkayeen in la wada jiro laakiin hoosta mar walba waxaa ka jiray in mooshinna la diyaarinayo oo saddexda oday oo dalka ugu madaxda ah qolo waliba ee mooshin gaara la waday marka arrintaa mooshinka ahe waa jirtay in hadda ay ujeeddadu tahay in mooshinkaa lagaga hortagana waa suurtagal in hadda moshinku mid iska abuurma uu yahayna waa suurtagal laakiin mar maxad moodaa waa isku milmeen oo dowladdu inay qayb ka tahay ayaa dadka soomaalida oo gudaha joogaa aad ugu badinayaan inay dowladdu ay qayb ka tahay mooshinka socdo waana suurta waasa midda kale muxuu ah jawaari laf ahaantiisu waxa uu sheegay in weerarkan amaba hawshan mooshinkani ay kaga timid xagga ra-iisul wasaaraha laf ahaantiisu waa uu sheegay hadalkaasi taasi iyadu miyaynan ka dhigaynin dhab inay arrintu jirto ma wada rumay karno oo boqolkiiba boqol ma dhihi karno laakiin waxaa xaqiiqo ah in horta mooshinka dadka keenay oo boqol iyo toddobo iyo waa sagaashan iyo kow laysku khilaafay laakiin markii dambe ra-iisul wasaaruhu uu ogolaaday guddoomiyaha baarlamaanku inay horta yihiin xildhibaano ama golo wasiiraha ku jiraano ama banaanka ha ka joogaana laakiin haddana waxaan la dhayalsan karin oo aan la fududaysan karin xogaha aan helaynaho inaanay dowladdu aanay saafi ka ahayn in ay mashruucaas lugaha kula jirto
midda kaleete madaxweynuhu uu iskaga aamusay iyadoo ay muuqato in laba dhinac ama ha la sheego ama jawaari ha hadlo oo ha dhaho xukuumadda xaggeeda iga timid ama baarlamaanka say u kala socdaana loo kala fahmo iyadoo dareen noocaasa uu jiro in labada ay is haystaan dhinac fulinta iyo sharciyeyntu ay is haystaan madaxweynihii waa iska aamusan yahay sideed ku qiimaynaysaa aamusitaanka iyo dhexgal la-aanta madaxweynaha
waa su-aal wanaagsan horta dalkeenna sida aad la socotaan hay-ad garsoor ma dhisna golihii adeega garsoorka dowladdii dowladahan ka horreeyey oo gaar ahaan dowladdii oo afarta sanahood xasan sheekh maxamed madaxweynaha ka ahayna lama dhisin dowladdaanuna kuma aanay tillaabsan inay adeegii garsoorka dhisto sababtu wuxuu ahay tiir badbaadi karo dhinaca garsoorka iyo waxyaabaha laysku qabto sharciyan ama qaanuun ahaan u meel mari karo waxa kaloo aan dhisnayn maxkamaddii dastuuriga ahayd oo iyadu fasiraadda ka bixi lahayd for example arrimaha laysku qabtoo ka mid a mooshinkaanu waa dhammaystiran yahay iyo ma dhammaystirna khaladaadka noocaasa waxaa si qaanuuniyana xaq ugu lahay inay bixiyaan waxay ahayd hay-adihii garsoorka golihii adeega garsoorka iyo guddigii dastuuriga ahay watiga daraadii oo nagu kooban madaxweynaha tiisa madaxweynuhu ma ma ka baaqsan karo in su-aasha iyada sababta asaa oday guud ah dalku waxuu ku jiraa hawshiis qaranka loo hayo dhan waa baaba'day wax howlahoo la hayaa ma jiraan ama dhinac nabadgelyo ha noqoto ama dhinac adeeg ha noqoto ama dhinac xiriir caalami ha noqotee madaxweynuhu marka ma ka baajinayso inuu ka aamuso arrintaa ayada hadduu aamuso waxaa loo qaadan karaa inuu laftiisa uu qeyb ka noqon karo tan madaxweynuhu madaxweynuhu dadku haatan dareenka ay qabaan amaba laisla la sheegayo kuwo ka waaweyn ayuu ka aamusay tanna waxay u muuqataa inuu sidii u aamusan yahay taasi marka madawey tahay mase mase way mase dhib weeye maxay tahay aragtida uu asagoo ka qabi karaa isagay u gaar tahay laakiin shacbiga soomaaliyeed oon kolley aniga oon ka mid ahay ama siyaasiyiinta waxay u arkaan madaxweynuhu wuxuu madaxweyneu yahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed marka ay la soo gudboonaato arrimo adag oo dhib badan oo sidii qaraxii oktoobar dhacay oo kale sida arrintii qalbe dhagax oo kale sida arrintan hadda kala dhacday oo kale in madaxweynuhu u aaminsaa waxay u tahay runtii aad nasiib darro weyn waa sababto waxa waaye mar haddaan garsoor lagu kala baxaawo jirin isagaa ah point reference ama qofka keliya oo dadku eegto inuu bannaanka usoo istaago marka arrintaasu ma ka baajinayso madaxweynaha inuu ka aamuso dadka qaarkiiba waxay ku leeyihiin maadaama oo ay ishayaan hadduu hadlo macnaheedu awood inuu isticmaalaya u eg tahay marka wuxuu aamusan yahay sharcigaa wuxuu dhigayaa marka in si sharciga lagu kala baxo marka hadduu aamuso awood inuu adeegsanayo iyo waxbuu ka cararaya taasi maxay miyayna jirin iyadu isagoon adaa awood adeegsan wuxuu samayn karaa inuu inuu dadaal sameeyo oo muxuu ahaa uu la la kaashado dadka xildhibaanada dad badan oo dhexdhexaad aha jira inuu dadaal badan sameeyo la kulamo badan sameeyo labada dhinac muddo badan wakti badan geliyo haddii waktigaas isagoon amarba bixin sababto xaq uma laha dastuurka ma jooji kariyo asagu dastuurkuna uma ogola inuu joojiyo waa run hadduu soo farageliyey waxaa imaanaysa maxaad soo faragelisay laakiin haddana bal in wax la qaboojiyaho lafteedu waxba kama marna meesha oo waxay waxay siinaysaa in odagu uu ku soo baxay dhiiladii iyo buuqii jiray ilaa hadda waad ogtahay waxa laysku mari la-ayaa intaasoo maalmooda lays hor fadhiyaa waa laysku daalay qole hadda maanta hubta inay guulaysanaysana ma jirto sababto xildhibaanadan xildhibaano oo mashruuc muxuu ahay policy siyaasadeed ama xisbi siyaasiya difaacaya maa waa xildhibaano qabaa'ilo iyo dowlad goboleedyo iyo dana gaara iyo dana guud
dana gaarahaas dana gaartahaasaan yaan daba hayaaye shakiyo badan baa jira dadku lagu kaftamo baarlamaanku inay iyaguba shaqo ka dhigteen mararka qaarkood mooshinada oo ay jirto farsamooyin fara badan arrintaasi maadaamaod baarlamaankii carta ka mid ahayd maxaa ka jira
horta carta baarlamaankiisii baarlamaanadu midba midku ka dambeeyo waa kasii dhib badnaanaya oo waxaad moodaa inuu kasii corruptionka iyo wax walba ay ka bilaabanayaan xilliyadaas de xilliya dadka soomaaliyeed dowladdii hore weli rajadeedii ku dambaysay eed laakiin hadda lama dhayalsan karo baarlamaanka maanta jiraahu ma aha nin isku hadlay kara oo maanta kuwa mooshinka keenayna ma isku hadlay karaan inay guulaysanayaan kuwa laga keenayna Isku- isku hadlaynta- isku hadlaynta- waxa weeye is- isku hadlaynta- baarlamaanku wuxuu u qaybsamaa kuwa beelo dana beele fulina kuwa dowlad goboleedyo u xaniban kuwa shisheeye muxuu ahay xiriiro lale kuwa firqooyin diineed ku jiro kuwa xilal shaxaadayo kuwa dhaqaale shaxaadayo dad kuwa wanaagsanina waa ku jiraan marka ma aha wax maanta la isku hadlay karo nin dhihi karaa oo ma jiro mooshinkaasi waa fulaya sababta waxa waaye dadku ma aha dad xisbi siyaasi oo dalka australia aan joogno oo kale ee xisbigooda siya- siyaasadeed iyo b- iyo aqlabiyadda ay barlamaanka ku leeyihiin difaacanayo xisbi siyaasi oo la difaacana ma jiro aqlabiyad maanta barlamantari oo la dhihi karo meel hebela jirtaana ma jirto Een, midda kale een, sideed maxaad hadda adigu aad fili kartaa nin baarlamaan kusoo jiraa tahay maxaad fili kartaa markaad eegto qaabka wax u socdaan in mooshinkan uu ku dhammaan karo jawaari wuu ku socdaa jawaari inuu badbaadi iyo inuusan badbaadaynin
Mo- mooshinkaanu jawaari inuu badbaadayo inuu badbaadi karo midna lama dhihi karo sababta waa aqlabiyadda lagu ridi karaa waa aqlabiyad aad u badan waa laba boqol siddeetan iyo afar waaye waa inuu sagaashan iyo laba xubnood uu ka helo marka lama dhihi karo way fududaanaysaa ridistiisu laakiin mar walba mid baan kuu sheegayaa Eh, laba arrimoodba waa ka soo baxayaan mashruucan horta ballanqaadkii madaxweynaha oo ahay dowladdiis uu hogaami doonaa inay tahay dowlad xasilan oo aan qabqabsi lahayn horta waa buray oo rekoorkaasu madaxweynaha waa ka buray labo eh, waxaa kaloo iyaduna muxuu ahay muhim ah oo iyaduna aan la- la yelsa karin in khilaafkaanu oo uu yahay khilaafkii ugu weynaay oo soo mara baarlamaanka ay suurtagal tahay khilaafkaanu inuu noqdo khilaaf sii socdo oo haddii jawaari guulaystana laga yaabo mooshinadu inay sii socdaan hadduu jawaari guul daraystana laga yaabo baarlamaanku inuu khilaafku sii socdo oo mar walba rajada dalka ka jiri kartaa shaqadii qaranka oo istaagtay ka sokow wuxuu horseed u yahay in fagshinno ama kudlado ama kooxo iska soo horjeeda ay noqdaan waa arrimaha aan hadda aan arkayno sida idadiilada muuqato
kaasi wuxuu ahaa cilmi faarax webi ah nin siyaasi ah oo dowladihii hore iyo kuwii kumeel gaarkaaba jagooyin ka soo qabtay ahaana xubin baarlamaan oo ka tirsan baarlamaankii carta cilmi aad ayaad u mahadsan tahay aadaa mudan madar
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali